hooyo salaada xaashi waa hooyo la xanuunsan buro kaga taala afka islamarkaana ku nool kaamka gabooye wan ee magaalada beledweyne hooyadan oo aanan dhalin wax caruura ayaa burada la xanuunsan muddo shan sano ah iyadoo weyse qarashkii ay ku tegi lahayd xarun caafimaad raadiyo beerula ayay ugu warantay xanuunka haayo iyadoo dadka muslimiinta ka codsatay in lasoo caawiyo burada waxay ugu taallaa hooyo shan sano biyo waa ka cabi waaye shaaho waa ka cabi waaye dikaanayna ii keento hooyo halistay ku sugan tahay marka waxaan rabaa muslimiinta muslimiinta nim iyo naagale wiil ma qabo gabarna ma qabo muslimiinta nim iyo naag inta ka dhexaydana ii maciin walaalayaalo qof da-ana waa ahay waa yeel waa ahay wax ma haysto dooro xitaa ma haysto waxaan qaba male halay maciimo hooyo halay maciimo kaamkaana wangabooyaan ku noolahay hooyoy gacaley meeshaasaan kaligay isaga hoydaa tar waa leegeeyey laba boqolaa leeyiri marka waxa waaye labadii boqolna waa waay ina lay maciimaa rabaa muslimiinta laba boqol iima waayne muslimiinta iyo maciin nim iyo naag waxay wax lay geli karay galaan waxuu igu sameeyey laba boqoloo u yidhi waa la goy karaahou yidhi waa ku soo xina korontaana kaaga gubahou yidhi lacagtaas xayiranahay waxay muslimiin haysiiyaan waxay geli kara ayakuna shafeec caaqaray u tahay sadaqa jaariye u tahay aniguna waa ku begsana haddana wax waa cunilayahay waxaan haystana male aye ayadaasaaba la rafaadsanaa hooyo oo koobka shaha inuu qaboobo oon kor isugu qaada moogi macabi kara wax qandaca xanuunka dikaanayba keenta hadda hooyo dikaanay keenta hadda ciridkay iiga taallaa oo oo qalamka hoose ah cirkaha hoose ah oo ciridkay kor fuushaa lambarkaygu waa furaha lix toban iyo shan shan shan ciddii wax haysataa lambarkaas igu soo tuur haa isaga hadaajiyo brodas isaga hadaajiyo muslimkana qoftii yoomal qayaamo waa u hirani sadaqadaas ay la baxda waa u hirani hooyo si kastaba ha ahaatee magaalada beledweyne ayaa waxaa ku nool dad danyara kuwaasoo qaarkood la xanuunsan burooyin islamarkaana u baahan in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen qarash isku daweeyaan